magaalada buuloburta ee gobolka hiiraan ayaa lagu qabtay munaasabad ay ku kala jibinayeen saddex iyo toban arday oo dhameysay qur-aanka kariimka islamarkaana ka aflaxday madarasada daarasalaam ee magaalada buuloburte munaasabadda ayaa waxaa ka qeyb galay maamulka madarasada bahda waxbarashada waalidiin iyo marti sharaf kale qaar ka mid ah mas-uuliyiinta ka qeyb galay munaasabadda ayaa bogaadiyey maamulka madarasada iyo ardayda iyagoo kula dardaarmay ardayda in ay ku dadaalaan waxbarashada halkaana ay ka sii wadaan macallimiintan hadda sidaa sharafta u leh ardaydan quruxda badan masaajidaan iskula dukannaa inta badan waa yaree dhallinyaro masaajid imaanaysa waagaan yarayn annaga amaba dad waaweyn oo masaajid imaanayo odayaasha masaajidka loo yaqaanay ilaahay fadligiisa iyo fursadaha la helay ardaydii oo masaajidkii macnaha salaadaha geynayso iyo macallin murabbi ah oo wanaagsan oo mujawad ah oo wax barayo waa fadli ilaahay maaragtay ilaahay nagu galladaystay maanta walaalayaal ammaan iyo khayr oo dhan waxaa ugu filan xadiiskii nebiga calayhi salaatu wasalaam cali bin abi taalib uu warinayey qofka xaafidulqur'aanka ah khayaamaha markii la tago xaamilulqur'aankaasi labada waalidoo dhalay taaj oo nuur ah loo gelinayaa dadkoo dhanna ay wada arkayaan ay milacsanayaan ay jeclaanayaan haddii wuxuu yidhi nabiga calayhi salaatu wasalaam labadii dhashay ay ku mutaysteen inay helaan dadaalkoodaas wiilkooda qur-aanka bartay ama gabartooda qur-aanka baratay kii bartay oo ku camal falay halkuu joogaa nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu noo sheegay khayrakum man tacallama alqur'aana wacallamahu dadka waxaa ugu khayr badan qur-aanka dadka bartay dadkana baray waxaa sharaf ugu filan walaalayaal inuu nebigu yidhi sala allahu calayhi wasalama dadka ahlulqur'aanka ah ahlullaahi wa khaasatuhu waa dadkii ehelkii ilaahay iyo xulkii ilaahay weye ilaahay baa khalqigoo dhan ka doortay wuxuuna u doortay inay kalaamkiisa ximbaaraan ay quluubtooda ku weelayaan lidaalika walaalayaal qur-aanka nebigu wuxuu noo sheegay sala allahu calayhi wasalama inuu yahay ergeeye iqra'u alqur'aan fainnahu ya'tii yowma alqiyaamati shafiican liasxaabih nebigu wuxuu yidhi war qur-aanka akhriya qur-aanku uu imaanayaa maalinka qiyaamaha asigoo u ergaynaya asxaabtiisii ayuu imaanayaa xadiid kale nebigu wuxuu ku yidhi sala allahu calayhi wasalam alqur'aanu shaaficun mushafacun aw maaxilun musadaq qur-aanka waa ergeeye ergadiisa la aqbalo ama waa mid doodayoo dooddiisa la rumaynayo man jacalahu amaamahu saaqahu ila aljanna qofkii qur-aanka hortiisa yeelaa ee qur-aanka imaam ka dhigtaa hoggaamiye ka dhigtaa qur-aanka jannada u kaxaynaya waa cunuggii min alifaxmaala uu ka soo biloobay ilaa fansurnaa cala alqowmi alkaafiriin geeyey oo intaas juhdi sameeyey asiga marka ugu horrayso horta ciid buu leeyahay waa farxad aad u weyn buu leeyahay qolada labaadoo farxad iskale waxay tahay mucallinkii cunugan ku soo dadaalay juhdigiisa maanta mir dhaliyey qolada saddexaad waxay tahay waalidiintii cunugan hurdada ka kicinaayey oo wakhtigu u fiirinaayey oo maantana uu fiirsanayo cunugiisoo min alif axmaali ilaa suuratulbaqara ou dhammeeyey hortiisana maanta taagan qur'aankii akhrinaayo marka waxaan rabaa inaan umahad celiyo macallimiinta ummadda soomaaliyeed dadaalka dheer ay mar walba ay la garab taagan yihiin ardayda ummadda soomaaliyeed inay ka samata bixiyaan jahliga iyo mugdiga una saaraan iftiinka
كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قيل ومن يا أبى يا رسول الله قال من أدعني دخل الجنة ومن عساني فقد أبى وقال عليه الصلاة والسلام الحمد لله ولا ليال إلهي با مهد إسكاله سبحانه وتعالى الله نسوى فجيي كلام كيسا كلام الله إن كحو جنو قريه سقولي كمده أون كرء قادنه الحمد لله إلا بانكم هذين macallimiinta iyagana ilaahay ha ka ajarsiiyo dadaalkii dheer ay soo galeen ay juhdiga badan ku soo bixiyeen ayagana ilaahay ha ka ajarsiiyo ardayda qalanjibisayna ilaahay kalaamkiisa iyagana kor allah ugu qaado jasaakum allah khayran halkan waxaa isugu yimid culimmadii iyo mashaa'iqdii iyo macallimiintii iyo hooyooyinkii iyo ardaydii intaas awood iyo xeeladteennaa midna kuma kulmin laakiin wuxuu ilaahay fadligiisa iyo kalamkiisa ayaan ku kulannay ilaahay wuxuu leeyahay lain shakartum la asiidannakum haddaad iigu shugrisaan waa idiin siyaadinayaa jalla jalaaluhu marka nimco walbuu ilaahay bixiyo waa inaan ku shugrinnaa si kastaba ha haatee ardada dhammaysay qur-aanka kariimka ah ee madarasada daarasalaam ayaa ah dufcadii saddexaad ee ka qalinjibisa madarasada daarasalaam tan iyo markii la asaasay